guddiga doorashooyinka somalilan ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay wakhtiga ay diiwaangelinta codbixiyayaashu ka bilaabanayso somalilan guddiga oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskooda waxay sheegeen sida ay gobolada uga dhacayso iyaga oo xusay in gobolka tog dheer lagu bilaabayo warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a barkhad kaariye
xubnaha guddida doorashooyinka qaranka iyo mas-uuliyiin ka socota xisbiyada siyaasadda oo si wada jira ula hadlay warbaahinta ayaa guddoomiyaha guddidaas cabdiqaadir iimaan warsame oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay waxa uu shaaciyey wakhtiga ay rasmiyan dalka uga bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyaha ee doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada ee la filaya inay dalka ka qabsoonto horraanta sanadka dambe annagoo dhan komishinkii doorashooyinka iyo xisbiyadii qaranku halkan ku wada joognaa ayaannu ku iclaaminaynaa diiwaangelintii codbixiyayaashu waxay bilaabmaysaa maalin sabtiya lixda subaxnimo waxaanay ka bilaabaysaa gobolka togdheer oo ah gobolka ugu horeeya taariikhduna tahay lix iyo tobanka bishan aynu ku jirnay ee january waxaanu faraynaa markaa gobolada khaas ahaan gobolka togdheer shicibweynaha degan inay u diyaargaroobaan inay bilaabayso diiwaangelintii lix iyo tobanka bisha january labada kun iyo lix iyo tobanka oo ay ka bilaabmi doonto dhammaan goobaha ay maxayna ka koobantay oo ah boqol iyo saddex iyo lixdan goobood waxaanu faraynaa shicibweynaha insha allah biidnillaahi kariim inay u diyaargaroobaan yar iyo weynba rag iyo dumarba guddoomiyaha guddida doorashooyinka somalilan waxa uu ka hadlay oo kale dadka ay u bannaan tahay inay isdiiwaangeliyaan isagoo xusay in aan loo ogolayn dadka ajaanibka ah ee dalka ku sugan inay isdiiwaangeliyaan waxaana isdiiwaangelin doona qofka ay da'diisu gaadhay lix iyo toban gaadhayso maalinta ee doorashadu dhacayso ee ah labada kun iyo toddobiyo tobanka bisha maarj waa inuu qofku noqdaa somalilander qof aan somalilander ahayn xaq uma laha inuu isdiiwaan geliyo ajanabigeennala jooga iyo martiduba xaq uma laha geesta kale waxa uu guddoomiyaha guddida doorashooyinku ka warbixiyey siday u kala horeynayaan gobolladu iyo muddooyinka ay ka soconayso diiwaangelintu gobolladu waxay isu xigaan gobolka togdheer baa bilaabmaya siddeed iyo labaatan cisho ayay soconaysaa oo xidhiidh ah waxaa ku xigi doona gobolka awdal oo isaguna siddeed iyo labaatan cisho oo xidhiidha ah waxaa ku sii xigi doona saaxil maroodi jeex sanaag waxaana ugu dambayn doona gobolka sool cabdiqaadir iimaan warsame waxa uu sheegay in farsamo ahaan agabkii diiwaangelinta ee gobolka murudujeex ee hargeysa aanay ku filnayn sidaasi darteed sida uu hadalka u dhigay laba deegaan oo ka mida gobolka murudujeex ay ka bilaabmi doonto diiwaangelintu marka ay ka bilaabanto gobolka saaxil kuwaas oo kale ah belegubadle iyo gabiley waxa uu intaasi ku daray in farsamo ahaan sidoo kale labiyo labaatan goobood oo ku yaala boohoodle ay mar diiwaangelinta kala bilaabmi doonto marka ay ka bilaabato gobolka sool gebagabadiina waxauu guud ahaan dadweynaha ugu baaqay inay u diyaargaroobaan diiwaangelinta isna diiwaangeliyaan geesta kale maxamed cabdulaahi warcadde xogayaha guud ee xisbiga waddan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xisbi ahaan soo dhoweynayaan wakhtiga la cayimay islamarkaana ay guddida doorashooyinka ku garab taagan yihiin hawsha waxaanu baaq u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka togdheer waxaanu gobolka togdheer ugu baaqaynaa shacbiga degan inay arrintaa diiwaangelintu waa masiirkii ummaddeena reer somalilan waa masiirkii reer togdheer waxaanu jecel lahay inay si cad oo walaalnimaa oo nabadgelyaa oo wada jira oo intii qaangaadhay ay kaga qayb galaan oo qof waliba isdiiwaangeliyo waxaa ogaataan ma aha uun arrin la isdiiwaangelinayo waa mid waxbarashadaadii saamaynaya madaxda dooradaysii saamaynaya dhakhtarkaagii saamaynaya dhinaca kale cabdinaasir yuusuf cusmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga ucud oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in diiwaangelintu aanay dan gaar ahay ugu jiro xisbi gaar ah marka waxaan leenahay diiwaangelintu oo wax la wada leeyahay waxuu qaranku leeyahay oo xisbi keliya xisbi keliya gaar ah maaha marka shacabka reer somalilan gaar ahaan togdheer waxaan ku gubaabeynaynaa inay ka qayb qaataan u diyaargaroobaan tusaale fiican iyo namuudaj fiican ay u noqdaan gobolada kale reer somalilan ka feejignaadaan ku noqnoqoshadii inkastoona iminka ay u suurogeli lahayn inay ku noqnoqdaana qalabka iminka la isticmaalayo aada u adag yahay uu qofka qabanayo
xasan maxamed gaafaadho oo isna ka socday xisbiga talada haya ee kulmiye oo isna halkaasi hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in cayimaadda diiwaangelintu ay tahay wax la sugayey waxaanu isna baaq u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka togdheer maadaama laydinku soo horreysiiyey